بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan dhexda kaga jirnay caaisha bintu abi bakrin radia allahu canhumaa fadligeedii baa inoo socday oo kolley inuu baaban ka soo aragnay dacaawa casharkana kolley iyadunbuu wada qaadan doonaa bal waxyaala kuba tacalluqsan iyo axaadiis baabkaas ayay qaadan doontaa weliba iyadoo de ay wax ka hadhayaan khaasatan xadiidkii umuzar waayo isaga wax kama bilaabi karno ma kala yargoyn karne bal ilaa xadiidka umuzar insha allahu tacaala ayaan wadayna kolley waana guud ahaan wax caasho ku tacalluqsanaya fadligeed wuxuu uhi musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثana alxasan bnu caliyin اlxulwaaniyu wa abubakr bnu الnadr wacabd bnu xumaydin qaala cabd xadaثanii waqaala alآakharaani xadaثana yacqub bnu ibraahima bni sacdin macnaa mid isagoo xadaثanii buu yihi oo s haddii aan eegno say xaakim iyo yidhaahaan iyo dee waaba keligiibuu markaa ahaa qolada kalena xadaثanaayo dee kolley dad baa la joogay un marka ay xadiidka kaa maqleen waana arrin istixsaana un walow labada xaalo oo laysku bedeli karo wuxuu yihi markaa yacqub ibn ibraahim xadaثanii abi can صaalixi can ibni shihaabi qaala akhbaranii moxamed ibn cabdالraxmaan ibn اlxaariث ibn hishaami ana caaishaةa zawja الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaalat kan xadiidku sanadkiisu waa yar dheeryahay dee toddobuu gaadhayba moxamed ibn cabdiraxmaan ibn alxarit ibn hishaamna waa suurtagal caawown inay noogu horeyso waayo waa nin axaadiistiisu ay aada u yar tahay xadiidkan fadliga ama fadaaisha caaishe kitaabkan kuba soo arooray oo caaishe kaba wariyaa jira halkan dee horta muslim waxay walaaliyeen ninkii faqiiha ee fuqahadii toddobada ahayd ee reer madiine kaba mid ahaa abubakr ibn cabdiraxmaan ibn alxarit ibn hishaam waa walaalkii weeye waana nin taabici oo dhexe kolley markaasna xadiidka saddex taabici baa israacay saalix iyo ibnu shihaab iyo moxamed ana caaishata caaisha zawja nabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaalat waxay tidhi arsala way direenoo aswaaju nabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay haweenkiisii faadimata faadima binta rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay inantiisa ahayd ayay soo direen ilaa rasuulillaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baanay u soo direen fasta'danat calayhi fasta'danat way idan dalabtay faadima calayhi cala الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam walxaal huwa isagu mudajicun uu jiifo maci fii mirdi mirdigu horena waataynu soo maro waa marada la huwanaye uun oo ujeeddadu dee gogoshiisiibuu kuba jiifay ay wada jiifsan jireen wax awro oo muuqatay ma jirto dee wax kale oo dee laf markaa ama la xumaysto aragtideedu meeshii may jirin laakiin halkaas sidaasay ahayd faadina laha rasuulkii ilaahay baa u idmay faqaalat waxay tidhi yaa rasuula اllahi rasuulkii ilaahay ow ina aswaajaka haweenkaagii waa dumarkaagii arsalnanii way isoo direen ilayka aday ii kaa soo direen dee waa dumarkaa iyadaba hooyooyinka uga ahaa oo rasuulkii ilaahay fariintan ugu soo dhiibay iyagoo meel isugu tegey way isoo direen haweenkaagii yas'alnaka xaal ay ku weydiisanayaan alcadla cadaalo iyo cadli fi ibnati abi quxaafata abi quxaafa inantiisa kolley abi quxaafa waaba awowgeeda dee waa ibnatu ibna abi quxaafata waa abubakr inantiisa caaisha ujeedaa iyagoo dee inaad bal masalan dee si cadli ah aada iyagii ama dee aada u siinto uun umuuraha taas oo ibnu abi bakrin malaha waxay u yar kararkayiin wax dheeraada inay leedahay taas iyagoo ku weydiisanaya kadee rasuulka ilaahina salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee halkan may ahayn shay iyagu xaq ay lahaayeen oo uu kaba tegey oo bal masalan markaa cadli la-aan lagu tiriyo ilaah baa ka dhowray taas ka ilaaliyo kaba xafiday isagoo iskaba daa caafimaad qabe isagoo xanuunsanayo culusoon keligii socon karahayn ayaa intada garbaha la qabto ayuu maalinba guri tegayay ilaa markii dambe iyagu u wada fasaxeenu idan ka wada qaatay mid kasta habeenkeedii unbuu guriga joogayay iyo dee wixii habeenkaa raacayay hadday maalina raacaysay hadday nafaqo tahay wax alla wuxuu u kala badinayey may jirin guud ahaan oo markaa taa waa u simaye laakiin sanalkan imaam nawowiya ay kuwa fasirayaan cadligan ay doonayaan wuxuu hi waa fii maxabat اlqalb rasuulka ilaahay hadday afcaashaa noqoto iyo mabiitiya wax kasta waa u simayey bal dee waxaa laynoo soo naqliyo rasuulka ilaahay noogaba yimi inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu wax kastaba dee uu simo oo uu simi karayo inuu odhanayo ilaahu waa kaa qasmigaygii wixii aan karayeen milkiyayey ee waxaanan anigu gacantayda kuba jirin oonan haysan oonan milki ahayn oo dee jaanibkan kuba tacalluqsan hayguba canaanan taas buu odhanayay marka laakiin arrinka waxaa jiray dee waa taa aynu soo marnayba iyadoo rasuulkii ilaahay la weydiiyey dad yaad ugu jeceshay inuu caaisho yidhi marka maxabadii qalbigayd iyadna shay ikhtiyaarka ruuxa kuba yimaado maaha wax qudradiisa kuba hoos sugan maaha marka wax loo qabanayo maaha kol haddii aanay kaba dhalan ficil dee tan uu jecelyahe ruuxu uu ku fadilayo waxyaalo uu tii kale kagaba fadilayo ama hoyasho ah ama nafaqo ama wax kalaba ah ee waa arrinkaas markaa taasay rabeen arrinka taasi iyadu waa mid in ninkii laba dumar iyo wax ka badan wada qabay hadduu isagoo wixii uu karayey dee maalan uu u simo oo uu mid ahaan qalbigiisa u iilanayo ilashada iyo jacaylkaasna aanay ka dhalan inuu wax u buriyo sad siyaadaa uu kuba siiyo looma qabanayo taas looma qabanayo wuxuu milkeeye ma aha taas wuxuu leeyahay maaha kolkol wax dee dumarka xaggooda kaba yimi oo iyagu dee ama tan uu bal maalan xaggeeda kaba timi oonu ludfi aanta kale lahayn ay leedahay baaba suurtagala inuu noqdo marka taasi iyadu waa mid weeye iyadoo inu hore usoo maray rasuulka ilaahay qasmigu mawaajib buu ku aaminsan ma ahayn oo bacd alculamaa ay doortaan qasmigu isaga inaanu waajib ku ahayn ee wuxuu qasmiga uu dhaba imanaya ay ahayd mucaasharadii fiicnayd iyo tadyiban liquluubihim ee aanay taasi laasim ahayn bal haddaan taa iskaba dayno on idhaha waajib buu ku ahaa iyo haddii la idhaha waajibba kuma ahaynba wax kasta waa u simayey jaanibkaasi wuu jira arrin kalena casharkii xalay casharkii kan ka horreeyey ay noogu joogsaday ama xadiidkii inoogu dambeeyey oo wuxuu ahaa dadku marka la eego hadday doonayaan rasuulka ilaahay inay waxu hadiyeeyaan cunto ha noqoto wax lacaba ha noqoto waxyaalo de waxyaalaha dee kolley dadka guriguna ay laba wadaagsanayaan dee waa dadka malaa dee dhammaantood may wadahayn dadka qaarkood ama waxay la eegan jireen maalinta uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh guriga caaisho joogo taasay laba eegan jireen waa wax dad kale ay laba imanayaan dee jaanibkaasna hadalkoodii wuu soo gelaya markaasuu qurdubidhaa labada midna maxabadii qalbiga idna ruuxa milkigiisa kuma sugna takriif markaa jaanibkaa ma jirto dee dadkana rasuulka ilaahay umay furnayn mana odhan karaayn in waxiisuu hadiyeyo halkaa kale igu keena taasi waa dadka ikhtiyaarkoodii ninkii wax hadiyeynaya adigu hadiye in lagu soo hadiyeeyo oo halkaa igu keena tiraahay dee taasi adiga wax aada la iman karto ama ruux laba imanayo maaho ruuxu hadiyada ma dalbo ruuxii kalena waa ficilkii oo dee ficilkiina waa wax kaba baxsan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal arrimahaasaa jiray oo dee laakiintay u jeedaan may ahaynuun in meeshii xaq ay lahaayeen oo rasuulka ilaahay aanu siin iyagii u caaisho siinaya inay jirtay taasi may jirin wa anaa saakitatun hadda wuxuu leeyahy markii hadalkaa faa-iduma tidhi waan aamusnaa inay gurigii bay joogtaa qaalat waxay tidhi caaisha faqaala lahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi ay bunayatu inantaydii de waana taskiirta halkani litaxabub ama taasib inantaydiyay alasti miyaanad ahayn tuxibiina mid jecel ma uxibu waxaan jeclahay waxaan jeclahay miyaanad jeclayn faqaalat yaxi bala mee waan jeclahay waxaad jeceshahay qaala markaa rasuulka ilaahi baa wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh faaxibi haadihi iska daa hadalkan kale oo tan jeclow cayishuu sheegaya qaalat caaisha waxay tidhi faqaamat way kacday faadimatu xiina samicat markay maqashay dalika hadalkaa min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi ay jawaabtaa kaba maqashay markaasay farajacat waxay dib ugu noqotay ilaa aswaaji nabiyi sala allahu calayhi wasalam faahbaratuhuna waxay ugu warantay biladii kii qaalat iyada ay rasuulka ilaahay kuba tidhi iyo wman ladii kii qaala laha uu ku yidhi rasuulu llaahi salى اllahu عalيه waslm waa jawaabtii rasuulka ilaahay uguba jawaabay faqulna laha waxay ku yidhaaheen maa naraaki kuma aragno aknayti inaad tartay oo daafacday cana maganaga min shayin macnaa wixii aanu ku dirnay wax alla waxaa dee nooga soo qabatay weliba shay de waa xataa wax yarba haba noqoto min qaliili walaa kaiir wax adigu aad naga tartay ood adigii noo tarto ood naga daafacdo waxyaalihii aanu dee aanu kusoo ku faranay ah kuma aragno ee farjicii laaban mar kale ilىa rasuulillaahi salى اllahu عalayه wasalam faqulii lahu ku dheh ina aswaajaka yanshudnaka wa halkii yasalnaka waa isla macnown waxay ku weydiisanayaan alcadla cadli inaad dee iyo cadaalafal iyo bal maala taa fii binati abi quxaafa taa ina abi quxaafa marka la eega shanigiisa in haddee si siman aada noola tacaamusho taasaan ku ayay kuweydiisanayaan faqaalat faadimatu faadima waxay tihi wallahi waan ku dhaartay laa ukalimhu lama hadlayo fiiha ay fii shani caaishata abadan weligiiba anigu caaisha arrinteeda lama soo qaadayo dee waa kaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh arrinkii ugu jawaabay dee ay markaasaaba u jawaabay ay dee aynu soo maray qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faarsala way direenoo aswaaju nabiyi salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahi haweenkiisii zaynaba binti jaxshin zaynab bintu jaxshi bay soo direen zawja nabiyi salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahi haweenaydiisa ahayd kolay horeynu in badan usoo aragnay laftiga zawjna luqada fasiixi waana tii qur'aanku uu kuba yimi inay dee aan ta la raacin rag iyo dumarba si un loola wada tacaamulo markaa haween rasuulka ilaahay haweenadiisii ahayd wahiya latii tii weeye haddaba zaynab kaanat ahayd tusaamini mid ila tartanto oo minhuna iyaga xaggooda waa xagga dumarkaa rasuulka ilaahay fi lmansilati mansilada iyo martabada cinda rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam agtiisa ila rasuulka ilahi agtiisa xaggaa martabada macnaa tusaaminidan imaka halkan macnuu waxa weeyaan un dee waata way ammaani doontaa iyadoo dee aad iyo aad u ammaanaysa bal umuurahan dee ha kaba dhexeeyeen dumar kaba dhexeeyey oo isku hinaasahaas iyo tan oo kale iyaduna wixii ay kuba tidhi iyo bal umuuraha waan arki doonaaye waxay leedahay rasuulka ila agtiisa mansilo weyn bay kuba lahayd haweenayda ishabahaysay igu dhoweyd ama igula tartamaysay mansilada iyo rifcada rasuulka ilaah agtiisa uguma sugnaatay iyadaa bay ahayd xagga martabada taa iyadaa iguma dhoweyd ama igulaba tartamaysay jaanibkaa igula shabahaysay oo taas bay tidhi tii bay soo direen oo dee kollay horena mala wax waa tii nikaaxi aan uba soo aragnay sidai rasuulka ilaahay kuba guursaday waa arrin iyado ay kaga dunay dumarka kale o dhan oo dee ilaah baa subxaana watacaala uba guuriyey iyadoo wax kale la eegin baaba rabbi subxaana watacaala uba guuriyey si ay dumarkii kaleba ay lahayd ehelkiina idin guuriyey aniga ilaahay baa min fowqi sabci samaawaat igaba guuriyey taasba haddaba haweeneydaas bay ahayd marka waxay tihi caaisha iyadoo wanaaggii ay lahayd oo dhan qiraysa walam ara maan arag imra'atan haweeney qaddu horeynu cibaaradan usoo aragno dee waa wixii tegey nafyigeed ama is iyo adkeyntii baa loolaba yimaadaaye ujeeddada weligayba maan arag hore uma arag ma maan arag haweeney khayran ka khayr badan fi fi diini xagga diinta min zaynaba zaynab fadliga marka la eegiyo diin ahaan haweeney ka khayr badan anigu ma arag wa atqaa lilaahi mid ilaahay uga cabsi badanna anigu maan arag de waana haweeneyda hadda dee arrintaas eeg iyada ay kaba dhaxaysay dee imaka taa ay tidhi tusaamini ee tartankaasi iyo bal xagga dhawida rasuulka ilaahay iyo dee bal matala mansilada kulaba tartamaysay xisbiga kale laba kooxood bay ahaayeen dumarkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xisbiga kalena dee iyada hormoodka u ahayd ama tii dee iyadoo xaggaa horkacaysayba ahayd kooxda kalen kooxda caaisho ahayn haddana fadligeedii ina wax kamay qarino mid ilaahay kaba cabsi badan maan arag bay tii wa asdaqa uga run badan xadiidan xagga xadiidka iyo warka iyo dee taa uga run badan anigu maan arag wa awsala uga xidhiidhin badan liraximi qaraabadana uga xidhiidhin badan wa acdama uga weyn sadaqatan xagga sadaqada sadaqada ayla baxayso waa haweeney far dee gacanteeday kuba shaqaysanaysay xoolay kula soo baxaysay oo iyadoo nafaqada rasuulka ilaahay uu siinayo wax kale aana eegin iyadaa camal bay lahayd oo intay gacanteeda waxaa dumarku dee ay caadadooda ku socotay ama ku tagtay inay qabtaan ay qabataa wixii uga soo baxa raxmkeedina ay ka xidhiidhinaysay ay sadaqaysanaysayna waa acdama sadaqatan waa ashadda uga daran ibtidaalan linafsiha fi lcamali waa ibtidaalan waa imtihaan ibtidaal waa ibtidaala mastarkeedii min albadaala oo waa alimtihaan fi lcamal ujeedadu waa ruuxi oo camalkii naftiisii ku duleeya aan hawshii iska dhowrin iska ilaaline macnaa hawshii shiddo kasta ha lahaato wax kasta haba lahaatee isagii laba yimaado naftiisii taa kuba duleeya ibtidaalku yahay waa tan dharkan bidlada waa dharkan shaqada loo qaataba taa lagaba cabiro haddaba marka la eego waa xagga shaqada say isu siinaysay siay nafteedii ugu hawlaysay si aanay isaga dhowri jirin taa jaanibkaa mid ugaba badan maaha linafsiha fi lcamali waa camalka aladii tasadaqu bihi kolley labadii toban mid ahaan baa xadfana waa tatasadaqu bihi ay sadaqa ula baxayso wataqarabu bihi tana waa la midu watataqarabu bihi ay ugu dhowaanaysa ila llahi tacala ujeedadu camalkan ay la timaaday samayso oo acmaasha haddee dumar ay samaynayeen ama waxay tolaan haba noqoto kolley wax kalaa jirto in hore kolley nikaax baa uguma soo maray oo inay hargaha iyo waxyaalahaas megdin jirtay oo ay xirfada iyo taas taqaanay oo waanay dee wixii intay iibiso ama rasuulkii dee haweeneydna waxaa dee ay milkigeeda xaqeeda iyadoo ninkeeda kaba idan dalbin way ku tasarufaysaaye ayay sadaqo ula baxaysay dee raximkeedina ay kaba xidhiidhinaysay hawshaasna kamay dhowrsan jirin iyadoo rasuulka ilaahay zawjadiisiiya umulmu'miniina ayay howlaha caynkaasana qabsan jirtay kasabkaa xalaasha ay kuba kasbanayso waxaan khayrka weyna ay haddana dee kuba shaqaysanayso wataqarabu bihi ila اllahi tacaala ilaahay ay uguba dhowaanayso oo insha allah fadligeedu waa inoo iman doonaa xadiisna waa inooguba iman doonaa haddii ala yidhaahee macnaa arrinku waxa weeyaanuun iyagu shaqo gacmeedoy taqaanaa jirtay waana iyadoo gurigii rasuulka ilaahay joogtaa bal dee wixii dumarkaa kale laba helaan helaya shaqadaa way laba iman jirtay taas bay raximkeeda kaba xidhiidhinaysay taas bay sadaqaysan jirtay waxaasna hawshaasna nafteeda kamay dhowri jirin oo kamay ilaalin jirin aad bay dee nafteedii uguba hawli jirtay ugu shuqloon jirtay uguba dulaynaysay waxaana insha allahu tacaala inoo iman doonaa inuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haweenkiisii kuba yidhi asracukuna lixaaqa bi adwalukuna yadan ta idinku degdeg badan xagga marka la eega haleel aniga ay soo haleesho oo ujeeddadu marka aan dhinto ta idinku hor dhimanaysa ee aniga saa igu soo haleelaysa waa ta idinku gacan dheer ta idinku gacan dheer rasuulka ilaahay uu wafaaday salawaat ullaahi wasalaamu calayh dumarkii rasuulka ilaahayna waa wada joogaan dee wixii khadiija iyada kuwan kumay jirin zaynab bintu khuseymana horey u dhimatay ee waa intoodii kaloo dhami way wada joogtay markaa dee markay guri isugu yimaadaan guryahooda kaba mid ahaa ayay qasaban iyo intay qaataan bay gacmahooda ku eegi jireen balta ugu gacan dheero madasawda ugu gacan dheerey taas oo kale zaynab iyadaaba ugu gacan gaabnayd ba ama kuwaasay kuba jirtay iyadaana ugu hor dhimatay markaasay garteen rasuulka ilaahay wuxuu u jeedo gacantan dheere waa sadaqadii badnayd oo iyadii markaas caaisha baa dhan doonto taasaan dee tooganno arrinku wuxuu u jeeday rasuulka ilaahay gacan dheeroo tagay markaa hore u fahmeen ma aha haddii la yidhaha fulanun dawiil iyadu waa ruuxaa sadaqada badan waa sadaqadii badnayd ay laba baxayso waana tan imika ay halkan inooguba sheegayso tarjamadeeda insha allahu tacaala markan gaadhiyo fadligeeda ayaa xadiidku inooguba iman doonaa bal cibaarada muslim aad bay u caddahay cibaarada bukhaarina markaasa insha allahu tacaala iyastaa dhacday bukhaari aan soo naqlin doonaa haddii an la yidhaahe laakiin bal waa taas bay ahayd sadaqadaa badan bay lahayd oo ruuxaasay ahayd xaaladeedu maxay tihi caaisha markaas khayr waa taa wada ammaantay ruux ka khayr badan xag diineed ka cabsi badan ka runsheeg badan ka xidhiidhi badan xagga raximka ka sadaqo badan marka la eego shaqadan ay doonaysa inay waxa uga soo baxay ay sadaqaysatana dee mid isku aad iyo aad isuguba hawsho jaanibka ugaba badan adigu maan arag bay tidhi arrin bay ka soo reebto waxay tihi maa cadaa sawratan min xaddin ama min xiddatin kolley maadaa waxaan ahayn sawratan sawradu waa deg deg ama wasaba sha dii la yidhaha sawratu sharaab iyo waa shidadiisa iyo qalayaankiisa iyo taas oo kale macna imika halkan waa cajalo iyo deg deg min xid min xaddin waa kulayl ay lahaydoo ay dhaqso u cadhoon jirtay ruux haruuri ahayd bay leedao dee markaa hadal lagu yidhaha ama waxyaalaha ayaa wuxuu ku keenaya cadho degdegay hore u cadhooto oo taas haddaba sawrana waa dee imika waa cajalo iyo degdeg iyo sawrada asalkeedu de imika haddii la yidhaha sawra boodida oo kale iyo wasbada iyo wax loo isticmaalo ee waxa weeyaan un waa cadho dhaqso ah oy dhaqso u cadhoon jirtay iyo xiddo iyo kulayl ay lahayd waxaan ahayn oo kaanat fiiha iyada kuma sugnaydoo tiina ammaan kale ay u raacisaybo tusricu ay dedejinaysay oo alfayata laaban minha iyada ay kaba soo laabanta haddaba markaa ay dee dhaqso u cadhooto may ahayn oo dee yar badeecadan ay lahayd iyo xiddadii ay lahayd oo dee dadkaa khiyaartiiba xiddadaasi way kuba timaadaa ruuxii abuurkiisu ta ahaa abubakar baaba taa ahaa aabbaheed caaisha waxa weeyaan dhaksay uga soo laabmi jirtay markaa ruuxuna hadduu cadhadiisu ay degdeg tahay laakiin uu dhakso usoo laabmayo sida xadiid kuba yimi tilka bitilka ujeeddadu way isqaabilayaanoo dee ruuxii imika haddii cadhadan dhaksaa ee degdega iyo dulqaad la-aantaasi ay yar lemi iyo nuqsaan ay ku ahayd kol haddaanu kusii adkaanaynin markiiba uu maalan cadhadii ka soo laabmayo wixii halkan ugama yimi dhaksahan uga soo laabmaa baabiinayo oo kale oo xadiid kolley taqsiim uu uguba sugnaa dadka xaaladooda oo ruux dee cadhadiisu ay badi tahay laakiin haddana hore uma cadhoonayo waa ammaan fiican iyo wax weyn laakiin laabanka kale hadduu cadhoodo laabanka uu cadhadaa ka soo laabmaya ayaa isna raagaysa dee khasradiisii fiicnayd oo halkaa hore ahayd tan kale oo dee iyadna nuqsaana ayaa meesha imanaysa laakiin waa isotuur weeye ruuxna waa ruuxa intay cadhadiisu deg deg tahay haddana dhaqso usoo laabmaya tanna waa labadooda ayaa laysuba tuuri dee waxaa ka madxiga fiicanna waa ka horena aan u cadhoonahayn haddii uu cadhoodada hore usoo noqonaya waa mid ka demiga uu kuba yimina waa ruuxan cadhadiisu intay dhaksaa tahay xadiidka intuba ku wada yimaadeen intuu dhakso u cadhoonayo haddana oo hore u cadhoonayo horena aan uga soo noqonayn haddana cadhadii aan hore uga soo noqonayno markaa taasna waa khasradee madmuuma labadan kale laakiin waa dee isutuur bay noqonaysaayo wixii halkan demiga keenayey jaanibkan kale fiican ayaa udhigmayo markaas dee kaa fiicanna waa kaa aan sheegnay haddaba arrintan bay ahayd oo xiddadan ay lahayd kumay sugnaanahayn wixii kaba dhashee cadho ahaaye dhaksay ugaba soo laabmaysay haddaba xaaladeeda horta taas bay ahayd waa insaafkii caaisha oo imika waxay sheegaysaa un in ammaanta badan hal ahaatee laakiin marka la eego xagga khuluqeeda cadhadaa degdega iyo xidadaasay lahayd laakiin iyadana kumay sii sugnaanayne dhaksay uga soo noqonaysay markaasoo de hadday wax ka dhaceen oo hadal ay kaba dhaceenna ruuxii dhaksay u raali gelinaysayba cadhadii way kaba soo noqonaysay xaaladeedu taas bay ahayd qaalat waxay tihi caaisha fastadanat calى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay ayay ka idan dalabtay rasuulka ilahina waana ilmaartay oo eddadii waa dhashayna warasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm aal rasul waa maalintii un waa markii un ay faadima laabantay ay tidhi dib uguma noqonayo iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh maca caaishata fii mirdiha maradeedii halkii de waa maalinba gogoshiiba iska wada jiifaan ama uu rasuulka ilaahi kuba jiifa cala lxaalati laakiin dee cawro muuqataa ma jirto wax kale oo laga xishoodo la samaynayaana ma jirta waa arrinkaasu cala alxaalati xaaladiina uu ku sugan yahay alatii xaaladaasoo dakhalat ay soo gashay faadimatu calayha markaa iyada korkeed xaaladaha korkeeda walxaal huwa rasuulka ilaahay mutasifun biha uu ku sifooyey oo xaaladay uguba timi isagoona faadina laha rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam faqaalat waxay tihi ya rasuula اllahi ina azwaajaka arsalnanii ilayka oo ii kaa soo direen yas'alnaka xalay ku weydiisanayaan alcadaalo iyo cadli fi ibnati abi quxaafata ina abi quxaafa inantiisa qaala wuxuu yihi qaala markaa raawigii baay wuxuu yihi caisha de daahirku waa qaalat be uma waqacat bi way igu dhacday ujeedadu de waa ruuxaa kululna arrinkii oo caaisha ayay ama dee wax ka sheegtay oo idacniisay oo adigu waa markaa demi iyo marka la eego sab iyo dee waa dumar hinaasana ka dhaxeeyo waa shay dee markaa iska wata aynu soo maray hinaasahaasi inuu yahay dumarka inta badan lagu garaabayo wixii kaba yimaadee fastadaalat calaya macnaha tacaddad calaya weeyaan oo dee lowm ahaan ha noqoto iyo dami ahaan iyo wax ka sheegayadi ayaabay cayday waana aniguna arqubu waxaan eegayey rasuul اllahi salى اllahu alay waslm rasuulka ilaahay baan eegayey bar inuu yidhaho aamusiya in kale waarkubu waxaan eegaya barfow ishiisa waan eegayey de rasuulka ilaahayna maa kaana linabiyin an takuna lahu khaainatu acyun ba taasoo kale si maalin fatxu maka u saa u yihi oo rasuulka ilaahay inuu dee il iyo u eljeebiyo wuxuu ishaara taasi maydha ahayne bal waan eegaya hal ya-danu lii fiiha inaan u jawaabo inuu ii fasaxo qaalat waxay tihi dee rasuulka ilaahay wuu aamusay falam tabrax kamay suurinoo zaynabu zaynab meeshii kamay dhaqaaqin xataa caraftu ilaan gartay ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam laa yakrahu inaanu nacahayn an antasira inaan ruuxan dee ka aarsado iyadii waa ruux igu tacadiyey ujeeddadii inaan u jawaabo deena rasuulka ilaahay iyadii aamus muu odhan dee wax kalena ma imaanaya lakiin malaa qaraa'intiibay kaba garatay hadday iyadu jawaabto oy ruuweynudan iskaba celiso dee waa hadal iska celintaasne inaanu si waxaanu diidahayn oo kale laakiin dee wax kale kuba yidhi may jirin qaalat waxay tihi falamaa waqactu biha dee waa jawaabtii uun waa radin kolley marka waqactu aan dhacay biha iyadoo dhicitaankan ay sheegaysaana waa dee asabtuhaayo waa tii ay kaba cabirtay markii hore iyada cibaaradeedii suma waqacat bio macnaa waa ama dami iyo wax ka sheeg iyo sabi iyo dee waxyaalaha dee iyagii bal maalan ay markaa iskuba yidhaaheen ay isu celceliyeen markan taasay adigu aan hadlay weeye dee wixii ay iyaguba igu lahayd iyo jawaabtii mid laba mida aan iguma jawaabay lam anshabha lam anshabha macnaa waa lam albasun weeye maka halkan oo ama lam umhilasay kuma fasireen umaan kaadin oo dee muddaba may qaadan bay leedo umaan kaadin xiina waqtigan anxaytu ay camadtu waqasadtu aan u qastay calayha waa iyada mucaaradadeed iyo u jawaabteed umaan sii kaadine waan aamusiiyey bay leedaho iyadii ayaan hadalkii aan kuma aamusiiyey qaalat waxay tihi waabatan faqaala rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi macnaa lam anshabhad waa lam umhilhayo macnuhuna waxa weeyaan waan iyadii qamactuha waqahartuha sia laftii inoo dambaysa waan aamusiyo hadalkeedii baa goyo iyadii baa dee ka hadalkii iyo wixii kaba badisay waanay aamustay markaas zaynab faqaala rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa yihi xolxaartabasama uu muuseodu ilka cadeeyey ina habnatu abi bakrin dee hadalkii iyo markii hore aan dee lahayn markii uu go-ay iyadna ay u jawaabtay bal markii dambe ay zaynab ay hadal u weydiiye jawaab wuxuu ishaaraya un waa marka la eego jazaaladii kalaamkeedi iyo fasaaxadeedi iyo xusna nadariha ama fahamkeedii badnaayo waa ina abubakar oo dee lama qariibsado oo la qariibsan maayo abubakar oo dee sifaatkan laguma yaqaane ayaa dhalay oo hadday waxyaalahan laba timi xadaثnي mحamed بn cabdالlahi بn qtaada qaala cabdالlahi بn cثmaan xadaثanii kollay siiqadii un ba yar dib dhacday un horena waynu usoo aragnay oo markaa halkii odhan lahaa qaala xadaثanii cabdالlahi بn cثmaan waa cabdaane ayuu dambaysiiyey siiqadii u yihi qaala ismigiina soo horeysiiyey qaala wuxuu yihi mحamed بn cabdالlahi cabdالlahi بn cثmaan baa xadaثaniihi ii waramay oo wuxuu iga waramay can cabdالlahi بn الmbaaraki can yunusa can الzuhriyi bihada اlisnaadi waa isnaadkii imakaynu kaba soo baxnay milahu xadiiskii imika mid laba mida fi macnaa macnihii kulaba mid ah oo mila wax ka acamsan lafdiga de waaba loo isticmaala awqaadda qaarkeed oo sida halkan oo kale kayra anahu qaala wuxuu yihi falama waqactu biha oo isagu riwaayadiisan eg yunus baa imika warinaya markii horena saalix ibnu kaysaan baynu soo aragnay xadiidkan dheer xadiidkii waa la mid intii hore o dhan ba lakiin halkii ugu dambeysay weeyaane isagu riwaayadiisan uu zuhri kaba wariyey waana xadiidkii dee zuhri isagii warinayey sanadkiisii hore kuba warinaya moxamed ibn cabdiraxmaan ibn اxariث ibn hishaam can caaishata waa xadiid caaisha ayaa muxuu yihi waxay tihi qaala isagu riwaayadiisa wuxuu ku yihi caaishada hadalkeedii weeye falama waqactu biha lam anshabha bacnaa lamaan suginba umaan kaadinba an askamtuhaa galabatan weye min an anskatuhaa inaan jilciyey iyadii oo dabcana aan qahray weeyaan oo kalabatan qaalabnimo aan ka qaalib noqday isqaanku waa dhaawac oo kaloo la badiyo ama dilkoo la badiyo sida qur'aanka ilaahayba subxaanaه watacaala nebi uma sugnaanin an yakuuna lahu asra xataa yuskina fi اlardi o waa inuu badiyo dilkiiyo macnaa gaaladii jilciyo horta marka la jilciyo dilkii iyo dhaawicii laguma badiyey ay awood beelaan waxay dee soo qaadi karaan jiren markaas asriya ha laba yeeshe intay quwada leeyihiin arrintu dee xukunku kaa maaha marka isqaamku kaas baa waxay ahayd ba waa de aliksaaru fi ljiraaxa iyo qatliga imika halkan waxa weeyaan hadalkii iyo jawaabtii mucaaradadeed ahayd iyo ka horgeyn hadalkeeda ay kaba horgeynaysa ahayd ayaa aamusiisay iyadiiba ka qaalib noqotay oo qalaba ahaan bay iyadii ku jilciso way ka qaalib noqotay macnaha way aamustay wey kolley arinku dee xadiidka waynu sooba sharaxnay de waxyaalahan bal dumarka iyo waxyaalahaasna waa kayradii dee khayraduna kolley markaas waa ta aynu hore usoo maray oo baab hore aynu kuba soo maray in dee dumarkii kolley loogu cudurdaarayo waxyaalo badan oo khayradan kaba dhalanayo waa umuuro qahariya oo hadal malikiyada iyo ama imaam malikiya lagaba soo naqliyo iyo taasna horeynu uba soo naqlinay oo kolkol inaan waxyaalo dee dadka kale loo qaban lahaa oo iyaga loo qabtay aanay jirin dee ruuxuna kolkol waxay kuba hadlaysa inaanay isogaana waa suurtagale jaanibkeeda laakiin waa dumarkaa la wada qabay iyo inaa si kaba dhexeeyo umuuraha dee caaisho fadiiladeeduna way nooguba sugan tahay sida rasuulka ilaahay jawaabtiisa uu ugu jawaabay fatima bintu rasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam iyo taasna dee waa fadliga weynoo caaisha waana halkan xadiidka wixii looguma soo arooriye وxdثnا abوبكر بن أbي شhيبة qال وجدت في kitاaبي عن أbي أسامة عن هiشhاm عن أbيه عن عائشhaةa qالت bal cشhرkii kan ka horeeyena xadيidka sn ayaynu kuba soo maray sanadkuna kan oo kale ayuun baabu ahaa waana ti an idhi xadيiث baa inoo dambeeya xadيiث kan markaa kee hore ay isku sanad yihiinna ama dee kan baa isku sanad yihiin baan leeyahayna waa isla wada sanade horeynu usoo maray oo abوبكر بن أbي شhيbo sheekii mسلمa waana ninka mashaayikhdiisa ugu axaadiis badan oo kun iyo dhowr boqol ama shan boqol way gaadhsayiin inta moolood oo kitaabka uu kusoo noqda oo marka la eega mashaayikhdiisii ninka ugu axaadiis badan weeye muslim zuhair ibnu xarbi baa ninka labaad noqonaya in mashaayikhda muslim marka la eego ayaa imika xadiidkii warinaya marka muxuu ihi halku kaba odhan lahaa dee can abi usamata ma xadaanii abu usamata wajadtu fii kitaabi waa kitaabkiisii u qornaa ayaa waxaan ka helay can abi usamata markaa ma xusuusna weeye waqti horta waa kitaabkiisii waa wixii kuba yaalay laakiin malaa maqalkii baanu xusuusnaynoo tan buu yidhi habeenkii dhaweyd markaa waxaan idhi muslim saddex meelood baa dee sanadkan abubakar un ah ayay sami ay kuba sugan tahay meelnikaax weeye meelna waa halkii aynu casharkii noogu dambeeyey kusoo marray meeshii saddexaadna waa tan markaa ayn kolley abyaad suyuudiyana waan soo naqliyo arrinkan kuba sugnayd iyo jawaabtiisii oo ahaydba markuu tan kaba jawaabayeyna waxaan idhi wijaadadu iyo ruuxu shay aanu samaac iyo maqal aanu uba lahayn bal ijaaziya waxba aanu lahayn oo qoraal xataa ruuxuu ku kalsoonyo khadkiisii garanaya oo uu helay bal waxaa lagu warin karee laakiin waa inqiطaac baabkii oo sanadkaasi ma xidhiidhsanaa taasi walow dee maala meelaha halkan oo kaliya ay leeyihin shawbu itisaal baa jira taas kitaabka saxiixana tani way dhacday markaa jawaab baan soo horey aan habeenka dhoweyd sheegno oon idhi waxay taa kagaba jawaabeen oo muslim wuxuu usoo arooriyey ah in sanad labaad oo uu xadiidkii ku xidhiidhay uu leeyahay markaa dee cumdadu waa sanadkaa labaad oo xadiidku waa inoo xidhiidhay inqidaacna meeshii uu kaba baxay taasba weye riwaayadii horena markii uusan oo kale yidhi abubakr بn abi shayba wajadtu fi kitaabi can abi usama waxaan kuba soo maray iyadoo muslim sanad labaad raaciyo abu qurayb can abi usamata markaa waa sanadkaa horeynu soo maray kitaabu nikaxna sidaasay ahayd laakiin xadiidkii aan sheegaye halkan dariiq dambe muu soo aroorin dariiq labaad oo imika waa kii un mooye wax kale kumaba sugna markaa jawaabtii ahayd dariiq labaad buu kuba yimi horta kitaabka kuma sugnaanayso jawaabtaase laakiin maxaa jira xadiidkan bukhaari baa isna la wadaagsaday muslim wijaadadadna kumaba sugna sanadkiisna waa inoo xidhiidhsan yahay markaa bal markan kitaabka saxiixa bukhaari eegno xadiidkan imakaan haynaa isagoo mawsuuloon iyo wijaadada ku sugnayn buu ku sugan yahay taasna waa arrinku in xadiidka horta waa inoo sugan yahay jawaab labaad baa iyadna jirto kolley saddexdoodaba noqonayso taan lahaa bal jawaab kalean sheegi doonaa oo ah wijaadadan la leeyahay dee waa maqduuc ama in lagu camal falo iyo in dee ruuxu sheeguu yidhaaho fulaan kitaabkiisa aan ka arkaysan oo kaleo inoo taalo mooye ama dee wajatuyo mooye can fulaanna ma odhan karo akhbar hadday day barhkood isticmaaleenna iyadna waa wax la celinayo taa aan soo nidhi waxay tahay marka dee sheekh kale kitaabadiisii aada kan kuba aragtee ninku hadduu leeyahay kitaabkaygii waa fartiisii waa isaga kiisii wuxuuna waxaan baan uxusuustayn wixii uu maqlay dee tani way ka dunaanaysaa imika hadday ahayd uun abubakar uu meesha ay taalo in wajadtu fii khadi abi usama oo kale ama abu usame kitaabkiisi baan taa ku arkay waa ta kalaamkaasu iman laha laakiin imika wuxuun baan uxusuusayn maalintii uu qoraye waa kitaabkiisii cid kalena wixii may dhex gelin marka arrinkuu kaba dunaanayaa wujaadadii kale culimmadu maqduuca kuba xambaareen waa jawaab labaad oo iyadoo aan leenahay axaadiian muslimna ee waa shaksi baa kitaabkiisii kaba warramaya wixii kuba sugnaa cid kale maaha kitaabkooda waa kiisii wuxun baan uxusuusayn maalintii uu xadiidkan maqlay marka taasna ishkaal saasa maba laha bal iyadna waa jawaab kale axaadiidana kolley sanadkooda waa inoo xidhiidhay kana bukhaari buu inooguba xidhiidhay labada kalena kitaabkaabuu riwaayada labaad ee uu muslim soo arooriyey ayaa xidhiidhintiisu ay ahayd marka caaisha waxay tidhi qaalat in kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm intuwaati mukhafafa min ahaqiila inhu shaniya kaana wuxuu ahaa rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam layatafaqadu mid doondoona baxhiya oo yaquulu waatan tafaqudkiise wuxuu odhanayay ayna xaggee baan ana anigu alyooma maanta aqalkeen ku sugnahay ayna ana gadan berri halkeen kuba sugnaanaya wa istibdaa'an raagsi uu raagsanayo liyowmi caaishata waa fadli gaaroy leedahay caaisho maalinteeda uu raagsanayo qaalat caaisha waxay tidhi falamaa kaana markuu ada yowmi maalintaydii uu dee aqalkayga iman lahaa kolley markuu ahaaday waa yoomkeedii asliga ahaa ee markuu soo dhameeyo dumarka kale yoomkii iyada kolley ay ahayd nawbadeeda ahayd ayaa qabadahu llahu ilaahay ruuxdiisii uu qabtay bayna saxri waa sanbabkayga iyo dhinacayga iyo wanaxri dhuuntayda dhexdooda oo iyadoo saa laabteeda ugu soo tiirisay rasuulki ilaahay uu kuba tiirsan yahay ayay naftu kaba baxday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh tana waa manzilo kale iyo fadli kaleona cidila wadaagsan bal markaa kolle waa ti aan sheegayna marka dhoweyd aan lahayn siduu rasuulka ilaahay ugu simayey duma ugu simayey dumarkiisa wax kastaba oo isagoo xanuunsanayo aad uba culus uu kolba aqal maalinba ama habeenkiisa tegi jiray habeenadii uu deesa kale markuu caafimaadka qabay iman lahaa markaasuu odhanaya rasuulkii ilaahay dee maanta halkeen jooga berri halkeen ahaanaya ee socodkiina waa ku adagyahay bal markuu aqalkan ka tegaya in garbaha lala garbagaleeyo mooye rasuulka ilaahay ma socon karayo haddana waa ilaalinaya rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu taala ugu dambeyn rasuulka ilaahay baa dee wuxuu iyagu ka idan dalbayo way idmeen inuu gurigii caaisho joogo iyadoon waqtigii gaadhin nawbadiibaa gurigan la keenay halkaasuu joogay ayaamihii dambe waana ayaamihii abubakar iyo uu tukinayay dadka ee rasuulka ilahi yihi dadka camr haddaba bal markaas haddana laakiin maalintii wafaadku maxay ahayd may ahayn macnuum markii uu maalintii dee iyada uu si u soo wareegayay uu soo gaadhay in rasuulka ilaahay wafaaday eh dumarkii way u fasaxeen ayaamihii dambe gurigeedun buu joogay laakiin maalintan uu wafaaday maxay ahayd haddii uu caadi usoo socdo oon idankaasi iyo dee intaanu jirin aanu bal maalan kolba si uu aqal uba tegayo maalintii uu kolley gurigeeda iman lahaa bay maalintani ahayd walow de ayaama uu kaba soo reey waa maalintii uu gurigeeda iman lahaa yoomkeedii asiilkeedii noobadeedii ayaa maalintan wafaadku ay kusoo ay ku waafaqday walow ayaamo kasii horreysay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caley ayaamihii uu cuslaaday ahaa gurigan uu joogay dee saxrina waa kolley waa arria iyo waxaa kuba dhow waa sanbabka iyo waxaa de isaga hareerihiisa ah ama ri-adii in naxriguna waa dhuuntiyo macnaha iyadoo saa usoo tiirisay uu kuba tiirsan yahay ayuu rasuulka ilaahay wafaaday salawaat ullahi wasalaamu calayh xadaثna qtaybaة بن سacيid عan malik بn anas fيma quri'a عalayhi عan hisham بn curwaةa عan cabaad بn cabdالlahi بn الزubayr عan caaشhaةa anaha caaشha akhbaratu way u warantay cabdaad ibnu cabdillaahi ibnu zubayr bay u warramaysaa dee cabdillahi ibnu zubayr bay habaryar u ahayd isaga bal maalan markaasoo isaguna oo aba cabdillahi baa sii dhaleen oo waxay ugu warrantay annaha iyadu samicat inay maqashay rasuul allahi salى اllahu عalayه wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo qabla an yamuuta intaanu dhiman walxaal huwa musidun ilaa sadriha waa isagoo laabteeda sidaa ugu tiirsan وأسقط عليه إليه ay وqad أسقط والحal qad أسقط ay u dheg raaricisay ilayh dee rasuulka ilaahay waa cuslaa hadalkiisu ma dheerayne dhegtay u dhigtay oo way dhegaysatay والحلو يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق معناها رasuulki ilaahay bay maqشhay isagoo leh xaaladiisna ay taa tahay laabteeda uu kuba tiirsan yahay ilaahw ii dembi dhaaf ii naxariiso ina haleeshii rafiiqa sare iyo haleeshii ama rafiiq alacla sida laftii nooguma dambaysa kole alaclana culimadu waxay kuba fasireen intooda badan waa alambiyaa saakinuuna aclaa ciliyiin weeye waa ambiyadaa degan meelahaa sare dee lafdiga rafiiqna mufrad iyo jamacba waa loo ku wada yimaadaa markaa dee inay mid ma ahee waa dad kaba badan ambiyadii ah bal xadiid baa kuba yimi jibriil iyo isagoo rasuulka ilaahay mika-il iyo magacaabay waktiyadan xadiid nasaa-iya kuba sugan marka waa dee marka halkaa qolooyinka inaan laba rafiiqo ama halkaa idaji waxasuna ulaaika rafiiqa markii ilaahay subxaana watacaala kuwaa dee maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wالصidiiqiina wالshuhadaaءi wالصaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqa macnaha waa doorasho uu dooranayay ilaahay subxaana watacaala waktigiina waa gaadhay ruuxdiisa inuu qabtuu qolooyinka haleeshiiyo taasaan maqlay bay tihi xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu kuraybi qala xadaثna abu usamata xa وxadaثna بn numayr qala xadaثna abi xa وxadaثna isxaaq بn ibrahim qala akhbarana cabdaة بn sulaymaana kulhm can hishaami bhada اisnaadi milahu intan saddexan dambabay hishaam bay kaba wariyeen ibnu curwa isnaadkiisii uu isna ninkii ilmaadeerka ahan cabaad ibnu cabdillaahi xadiidka kaba warinayay isna caaisha xadiidkii mid laba mid ah وxadaثna mحamed بn الmuثنى وبn bشhaari wlfظ لبn الmuثنى qala xadaثna mحamed بn jaعفari qala xadaثna شhucbaة can sacd بn ibrahim can curwaةa can caaishaةa qaalat anaha qaalat kuntu waxaan ahaa asmacu mid maqashaa anahu lan yamuuta inaanu dhimanayn nebiyu nebi xataa yukhayara ilaa la dooransiiyo bayna اdunyaa wاlآkhira addunya aakhiro ilaa la dooransiiyo inaanu nebina dhimanahayn bal waxaa inoo dambaysaa xadiiday waan maqlayay tiri cidday kama maqlaysay may sheegine laakiin dee xadiidka duruqdiisa dambea maxaa inooguba iman inay rasuulka ilaahay isagoo caafimaad qabow taa odhan jiray rasuulka ilaahay baa hadalkiisii uu yahay rasuulka ilaahay baa laga maqlay iyadaana inoo riwaayaadka dambe inooguba iman oo waxa weya rasuulka ilaahay wuxuu yihi nebina dee horena markii nebi muuse dikrigiisii waynu soo mareeye ambiyada intaanay dhiman baa la dooransiiyaa bal inay adduunyo sii joogaan kolley geeri way dambaysaa oo geeri waa mahuuraane laakiin dee imika muddo ay adduunyo joogaan iyo iyo aakhiro oo dee waktigan ruuxdooda laba qabto dee kolley nebina ma dooranayo adduunyo inuu sii joogo nebi muusena takhyiirkii waa ti aynu soo maray in markii laba yidhi dibi madow gacantaada saaro wixii gacantaadu ay qariso ee timihiisaasaa tintiiba sanad baa lagaaga dhigaya adduunye aada joogto waa ki yidhi oo maxaa markaasna ka dambayn waa dhimashuunbaa ka dambayn haddaba imikaba halay dilo oo imikaba ruuxdaydii hala qabto taas buu yidhi inakolada taasi haddaba nebiga waa la dooransiiyaa waa ambiyadii waa baab karaamo ilaahay dee kuba karaameeyo saasun malakulmowd intuu u yimaado iyagoo ka warhay inuu ruuxdooda maba qabto waa la dooransiiyaa taasaan maqli jiray bay tihi qaalat fasamictu nabiya nebigii baan maqlay salى اllahu عalayh wasalam fii maradi xanuunkiisii aladii maata fiihi kuba dhintay walxaal akhadathu buxatun iyaday xabeebi qabatay oo dee codkiiba dee kolley isbedelay oo xabeeb yeeshay yaquul isagoo ku qowlaya maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wالصidiiqiina wالshuhadaaءi wالصaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa qaalat waxay tidhi fadanantuhu waxaan u maleeyey markaan aayaddaa isagoo aqriya iyo maqlay waxaan u maleeyey khayira xiinaid markaa in la dooransiiyey oo markaa takhyiirkii aan maqli jiray ambiyada ilaa la dooransiiyey inaan ruuxdooda la qaban inay dhacday oo rasuulka ilaahay jawaabtiisu ay ahayd takhyiirkii de isagoo doortay bal maalan arafiiq alaclaa inuu noqdo macooda xadaثnah abu bkr بn abi shaybata qala xadaثna wakiic xa وxadaثna cubayd لlahi بn mucaadi qala xadaثna abi qala xadaثna qaala waxay dhaahaen labadan qaalaada uu sheegaya waa mucaad ibn mucaadi iyo wakiic ibn اjarax xadaثna shucbaة can sacdi bhada اisnaadi mila xadaثnii cabdالmلك بn شhacيb بn layث بn sacdi qala xadaثnii abi can jadي qala xadaثnii cuqayl بن khالد qاaل qاaل بن شhهاaب cqyر بن khالد ba wuxuu yihi in شhهاaب baa yihi أخبرnيi سعيد بن المصيب وcurwaة بن الزubayr fيi rijaal maعa rijaal waa rag kale macood iyagoo fila macna macawey min ahli اcilmi de imaamka halkana wax dhib u inoo keenaya ma jirto labadan imaam buu inoo magacaabay curwo iyo saciid kolley ragga kalena waa raggii kale iyaguna culimada ahaa iyo mashaaikhdiisa ahaa bal taas oo kale xadiislufkii baa inoo dambeeyo labadan iyo rag kaleba uu israacin doono oo uu isagu israacin doono bal martala in sha allahu haddaan gaano weye bal maalan haddaba imika imaamka halkani wax darara waayo xadiidkii dee dadkii warinaya waa tan aan hayne xadiidka wax dhiba kumala keenayaan leeyahay in magacow la-aantan ama dadkan la ibhaamiye halkan ana caaishat haddaba intoodaasi waxay igu warrameen caaisha zawja nabiyi salى اllahu alayه wasalam qaalat inay tidhi kaana rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi waxaa yaquulu mid yidhaahaa walxaal huwa صaxiixun eeg waa tan xadiidkii horon duruqdiisii mid kaba mida isagoo caafimaad qaba maaha markii uu wafaadayey ee waa isagoo caafimaad qaba u odhan jiray inahu shaniya lam yuqbad lama qaban nebiyu nebi ruuxdii qad asal ahaanba weeye may dhicinba nebi in naftiisa la qaado xataa yaraa ilaa uu ka arko maqcadahu fi ljanna waa halka uu janno ka degayo ilaa la tuso uma yukhayara la dooransiyaag oo inuu adduunyo sii joogo iyo kolley halkaasaa ma-aalkiisu yahay iyo inuu aakhiro imika dee naftiisa la qabto ilaa la dooransiiyo nebina ruuxdiisa lama qabto taasaa waxa weeyaan uu odhan jiray qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi فلما نزل برasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم wa نزل برasuuل اللahi الmوت wey markay geeridu kuba timee dee wktigii uu wafaadi doono walxal rأسu madaxiisu calىa fakidii bowdadayda korkeeda uu ku sugan yahay u barkan yahay ayaa غushiya عalayhi lam yardaboolay saacata muddo ayuu dee xanuunkii ka gaalib noqday weeye de rasuulka ilaahayna waa bashar oo waxyaalaha acraada ee basharka kuba yimaadee xanuunka uu kaba mid yahay waa ku imanaya qushiya calayhi saacatan uma afaaqa uu soo miyeersaday fa ashkasa basarahu wuxuu taagay basarkiisiibuu ilaa sakfi xagga sare u eegay isagoon ishii soo laabahayn iyo xagga sare eegay ishii oon soo laabmahayn uma qaala wuxuu yihi allahuma arafiiqa alaclى allahuma alxiqnii arafiiqa alaclaa ilaahu i haleeshii rafiiqaa sare qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi qultu waxaan idhi idan laa yakhtaarana kol hadday taa tahay bal idanta haddaan iska camal siino dee kolley walow farqigan yare faasilkani wax weyn ma keenaya idan laa yakhtaar nama dooranayo kol hadduu saas imaka arrintu tahay nama nama dooranayo inuu adduunya nala sii joogo rasuulka ilaahay ma dooranayo taasaan ini xadiidkana way maqli jirteen qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi وcرفtu waxaan gartay الxadيiث xadiiثkii baan gartay oon xusuustay اladي xadiiثkaasoo kaana يxadiثna bih inoogu warami jiray wاlxal wa صaحيiح isagoo caafimaad qabo fيi qowlihi ah inahu lam يqبض نabiy qad xatىa yaraa مqعadahu min الجanaةi ثuma يkhayara taas baan xusuusta oon gartay bal markii hore dee laabteeda ayuu ku tiirsanaa imikana waa tan inuu bowdadeedii barkanaa sheegtay kolleyna waana waktiyo isku dhow e waa xaaladii hore markaa hore dhabar dee halkan uu barken ama bowdadeedu barkanaa markii dambena way soo tiirisay oo rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laabteedii ayay san ugu soo tiirisay dee xaaladaa dambaanay naftu kaga baxday oo wax tanaafiyo kaba dhexeeya labada xaalo ma jirteen marka qaalat caaishatu waxay tihi fakanat waxay tilka taasi waa kelimada allahuma arafiiqa alaclaa aakhira kelimatin bal dee haddaan tilka ka dhigno ismigii kaana aakhira kelimatin khabarkeedii bay noqonoo waynu nasbin haddii laakiin aakhiru kelimatin ay ismigii tahay bal maalan dee qowlahu iyo bal taas baaba khabarkii dhiciyo walow dee tilka ismu ishaaro waa macrifo waana dee siduu macrifo uba too ismiga iyadoo ay kuba haboon tahay malaha in ismigii lagaba dhigo aakhirana laba nasbiyo lakiin waxaan filaya mutuuntana waa sida ku wada sugan ama sida kuba sugane fakanat waxay tilka taasi ama haddaan iskabano aakhiru kelimatin kelimatii ugu dambeysay oo takalama biha rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam waxay ahayd qowlahu qowlkiisan uu yihi allahuma rafiiqa lacla taas bay ahayd bal waa fadli caaishana way nooguba sugan tahay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh axwaashiisii iyo bal de iyaduna acraadan bashar inay kuba imanayaanoo waa tan isagoo aad buu u xanuunsaday cuslaaday waa tan awqaada qaarkeed qashadu ay kuba imanaysay waxyaalahaas oo dhamina dee darajaad loo kor yeelayana waa yihiinba gees kalena wax dee imaka halkan waa bashar acraadiine bashar buu ahaayo oo la yidhaaho imaka tan malaha wax kale may ahayn de waa waa umaraha kuba banaanaa bay ahayd dee bashar waxyaalaha kuba yimaado una xdثna اسحاq بن إbrahيم الحنdلي وxadثna cabd بن حmayd kilahma abi نعaymi oo halku de koley iska raacin jiray waa dee iska tafanunun waxaan in badan soo arki jiray san oo kale hadday noqoto xadثna isحاq بن إbrahيm و cabd بن حmaydin onu xadثnaada soo celine waa kan mid kastaba siqadii oo xadثna iyo xadثna weliba waa isla midune lakin waa iska tafanunun kilaahuma can abi nucaymin labadooduba abu nucaym ayay xadiidkan kaba wariyeen marka qaala cabdun cabdi baa wuxuu yihi waa ina xumayd xadaثanaa abu nucaymin markaa malaha isxaaq ama akhbaranaa ba ahayd siay caadadiisu ahayd ama can abi nucaym buu yihi oo lafdigan xadaثanaa muu odran ee waa siiqadii markaa cabdi tani abu nucaym abu nucaymna kolley waa dee kii siqada ahaa ee aqoonta sare laha iyo xifdiga badan ee fadl bnu dukayn laba odranayey taasba weeye kolley dukaynkuna waa laqab baaba la yidhaha bihii laqabkiisii ee isaga kunyadan abu nucaym dee aad buu uguba shuhroobay bukhaarina marka la eegay isaga waa min kibaari shuyuukhi oo bukhaari isaga uu la kulmay toosna waxbuu ugaba wariyay wuxuu yihi marka abu nucaym xadaثna cabdulwaxid ibnu aymana kolley horeynu meel uguba soo araynay cabdulwaxid ibnu aymana waa nin sigaara taabiciina xadaثnي بن abي mulaykata can اlqasim بn mحamedi markaa cabdulwaxid oo sigaaru taabiciin iyo ibn abi mulayka o qolooyinkii dhaxa iyo qasim oon kaba dheerayn isaga saddexooduba markaa waa taabiciintii can caiشhaةa qaalat kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa kharaja marka uu baxo safar u baxo ama غazwo ha noqoto ama dee taas aqraca uu qori ridi jiray beyna nisaai dumarkiisa dhexdooda taas macnaa rasuulka ilaahay markaa uu baxayo haddaanay cidi raac ahayn dumarka kaba mid i dee cidba may raacaynoo markaa qurcadii looba baahna laakiin de dumarkii oo dhanna muu wada kaxaynayne hadduu u baahdo inay mid ama laba ay raacaan oo kale laba uu doonayo uun ama saacaysho oo kale iyo muu odhan jirin heblaa i raacaysa taasi may dhacahayne rasuulka ilaahay intuu isugu wada yeedho ayuu u qori ridi jiray iyada marka tii kolba qurcadeedu ay soo baxdo marka ay qori tuurtaan tii qurcadeedu soo baxdo taas baa raacaysay kol hadday raacday safar ay tahayna muddadaa safarka laguma jiro ayaamaha iyo habeenadaa dee uu isagii laba joogay hadduu imika la negi yahay midba habeenkeeday ahayd oo hadduu tan habeenkeedii habeen kale uguba daro inuu qalleeyo ahayd kuwii kalena habeenka kala siiyo taas bay ahaydeen laakiin ayaamahaas iyaduba mashaqo safar iyo howl adag bay kuba jirtaaye waxa dhowl inta loo tiriyo kuwii kale dee ciwad ahaan iyo magdhow ahaan loo siinayo ama dee taasi may jirin saasuu rasuulka ilaahay yeeli jiray horta waana cadligiisii iyo qasmigiisii bayna zawjaadba taas bay ahaydba de waxaana xadiidka inooguba sugan sano halkan sheekhu kaba soo leeyahay wixii safar doonaya dee mid wax ka badan lahaaba dee tu doonaya un ma kaxaysanaya wuu qori ridayaa tii qurcadeedu soo baxday ayuun baabay waxa weeyaan uu markaa raacaysa shaaficiyada agtoodana iqraacaasi waajib buu noqonaya walow rasuulka ilaahi hadday yidhahaan qasmi waajib kuma ahayn iyada marka ay leeyihin waa istixbaabunba iyo tani ahayd haddii laakiin la yidhaha qasmiga waajib u kuba dee iyaduna xukumkaasi uu imanayaa agtooda shaaficiyada arrinkaasi arrin waajib uu noqonayaayo maha ruuxa ikhtiyaarkiisa iyo wax kuba xidhan ama istixbaab la odhanayo waa laga tegi karaa la odhanaya ma aha iyaga agtooda markaasaa fadaarat ilqurcatu qurcadii baa waxay ku dhacday u duushay wey ay kuba dhacday calaa caaishata xafsa macnaa caaisha iyo xafsa qori qorigoodii soo baxay oo qurcadii iyagu ay asiibtay fakharajataa way baxeen oo caaisha iyo xafsa macahu rasuulka ilaahay maciisa jamiican xaaliya labadoodubay wada raaceen wa kaana rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilahi waxaa idaa kaana bileyli markuu habeenkii yahay ee la guuro gelayo dee awrkiisa ama raaxiladiisa lamay fuushanayn mid kastaa markuub gaara iyo raaxilo gaaray lahayde saara wuxuu la soconayay maca caaishata caaisha yataxadau macaha isagoo laba sheekaysanaya arrinkana markay noqoto ruuxu hadduu safar iyuu socod yahay qasmiga wuxuu noqonaya markan la negi yahay dee cimaadulqasmi waxay kaba dhigeen habeenkii dee ninkaan mala gaardiyaan ahayn habeenkun aan shaqey habeenkuun shaqeeye maalintuun aan joogo ahayn dadka kale cimaadulqasmi waa habeenkii marka habeenkii dee waa ta loo ilaalinaye waktiga aan habeenkii ahayn aqalkii tii kale hadduu galo isagoo nafaqo geyn u geynaya isagoo ruux xanuunsanaya soo booqanaya la hadlo dee yaanu kuba raaginbe waa caadi oo way banaanaanaysaa taasi walow habeenkii baa laakiin ay tahay dee aqalkan baa leh ee aqalka kale maba laha laakiin taas oo kale marka laakiin ruuxu markuu safarka yahay cimaadulqasmi wuxuu noqonayaa marka la degan yahay taas bay noqonaysaa laakiin inta socodka lagu jiro iyada dee taasi maaha dee ruuxna inay khalwadii ma jiraysiyo isla joogii iyo waxyaalihii ma jirayaan marka waktigaa iska furan weeye haddaba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waktigan la socday ama habeen haba noqoto ama maaline qasmiga ama cimaadkiisi iyo dee wixii saldhiga u ahaa asaaska u ahaa ma aha rasuulka ilaahi markaa salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyada ayaabuba maala ama dee inay raaxiladooda ay fuushan tahay rasuulka ilaahi tiisa uu wada fuushanya safarkiina waa la wada socdaa oo maaha inay labadoodu meel gaara wada marayaane waa la isdhinac soca dadkii kalena way laba socdaan lakiin iyada ayuu raaxiladeeda dhinaceeda ayuu soconayay yataxadau maca faqaalat xafsata waxay tihi licaishata alaa tarkabiina laylata aw miyaanad fuulahayd baciiri baciirkayga wa arkabu ana aan fuulo baciiraki oo fatanduriina aad aragtid baciirkayga iyo waxyaalaha waanduru ana aan arko adigu dee kolley hayrana meeshii way jirtaa arrinkan bay laba timi ra'yigan bay soo jeedisay markaasay tiri balcaaba aan isbedelo oo adiguna awrkaygana ma raaxiladayda fuul adna aan kaaga fuulo marka dee bal taas adna aan waxarka adiguna aad wax aragtide caaishana markaa tii way aqbashay oo dee waxba iyo dee way aqbasho faqaalat qaalat waxay tihi bela farakibat caaishata caaisha waxay fuushay rasuulka ilaahi ma oga calaa baciiri xafsata awrkii xafsa warakibat xafsata xafsana waxay fuushay calaa baciiri caaishata baciirna awrkii hashaba u ku wada dhacaa dee walow inaga awrunaan kaba laqbayno oo dee hashana nafteeda baciir waa la odhanaya fajaءa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baa sii dayayahay ayaa yimi ilaa jamali caaishata wa calayhi xafsatu fasalama uu salaamay oo uma saara macaha way isdhinac socdeen ruux kastaaba raaxiladiisii ayuu fuushan yahay bal waxaa dhici karta de in gibishii iyo waxyaalihiina iyaga ay u saarnaayeen hawdajkii bay kuma jiraan xataa nazaluu ilaa ay degeen faftaqadatu caaisha dee markii hore waa tan laga dhamaystay iyadu tan ay ogolaatay markii dambe ayay wax dareentay oo ay rasuulka ilaahi markay weyday hadalkiisii iyo ayay iyada halkana markaa ay deetootii wixii bay dareentay faqaarat way hinaastay dee waa tan rasuulka ilaahi weyday falamaa nazaluu markii ay dhaadhaceen ayay jacalat waxay bilowday gudagashay tajcalu inay yeelaysa rijlaha lugteeda bayna lidkhiri waa cawskii ama waxyaalaha dee qaama cawstameerka iyo waxyaalaha waa cawskii bay dhexdeeda gelinaysay wataquulu ay leedahay yaa rabbi rabbigayow sallid calaya caqraban adigu waa ducaan dee qalbiga habuusoo kaba cabiro saaxibulmafhime ilaah hangarala igu sallid awxayatan abeese tawdawni rasuulka waa rasuulkaagii walaa astadiicu oo maana ujeedada aniga waxaan isu geystay leedahay anigaa waxaan sameeyey oo isu geystay markaan ogolaaday ee wixii laysoo bandhigay aan iska hubsana iskaba ogolaaday waxaan ku idhahaa ma jirto isagoo isagu dee eed ma lahay rasuulka walaa astadiicu ma karayo oo aan aquula lahu shay-an inaan wax idhaaho maba karayo na ujeedada waxa weeyaan ma xafsa arrintan ay laba timi caaishana aanay iskaba dareemin kollay arrinku waa taan see sheegayo maahan qasmi iyo maanta baabkeed dad dariiq socdo weeye ruux kasta raaxiladiisii uu fuushan yahin dadkii kale safarkiina laba socday lakiin rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu caleyh saa yeeli jiray qasmigiina kuma jirta tan marka la dego mid kasta waktigeedii bay iska yeelanaysaa mid kastaba habeenkeedii ama waktigeedii buu laba joogayay ama maalinteedii arrinku tan bay ahayd xafsana markay tan la timi caaishana iskamay dareemine hadalkeedan dambana oo markay rasuulka ilaahi weyday ayay tan lahaydba xadaثna cabdullahi bn maslamata بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك ولا عبد الله بن عبد الرحمن وأبو الضوالة ninkii la odhanayo ninkaas kaley nin ansaar oo reer bani najaari anasi ay soo reer ahaayeen taabici yarna weeye nin kale oo cabdاللahi iبn cabdالرaحman iبn abi xusein la yidhah almaki oo caalim xagga marka la eeg siqan ahaan manaasigtana caalimkuha reer makiyiina waa jirayo isla ay dabaqayin ninkani madiina qaadi buu kaba ahaa cahdigii cumar iبn cabdالcaزiiz waktigiisi ayuu madiina qaadi kaba ahaa ninkani waa abu duwaale weeye maha ninkaa kale qaal wuxuu yihi anas ibnu malik samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulki ilaahi baan maqlay isagoo leh fadlu caaishata calى الnisaai ka fadli sariidi calىa saa'ir طacaam habeenkii dhaweyd baynu tarjamadii khadiija kuba soo maray oo aan soo laqbaynay xadaثna yaحya بn yaحya وqtaybaةa وبn xujri qaluu xadaثna ismaaعiil yacnun bna jacfari x وxadaثna qtaybaةu qaal xadaثna cabdالعaزيiز yعni bna mحamadi kilaaهuma can cabdاللahi bni cabdالرaحmaan waa cabdالعaزيiز daarawardi iyo ismaaعiil ibn jacfar labadooduba cabdالlahi bn cabdالرaحmaan bay xadiidka ka wariyeen can anasi can النabiyi slى الlahu عalيه waslم bmثli walaysa fii xadiiثihima samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm malaa can rasuulillaahi iyo wax kale ahayde laftigaas samictu baan iyadaa xadiidkooda labada dambe kuma sugnayn wafii xadiiثi ismaaciila waxaa kuma sugnaa ismaaciil bni jacfar anahu waa cabdullahi bn cabdiraxmaan samica anas bna malikin halkan can anasin aynu soo aragnay wuu ka maqlay anas ibni malik oo san xadiidkan leh وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cabdالرaحيم بن سlayman yعلى بن cubaydi عan زaكriya can الshacbiyi dadkan in badan baan soo araragnay ama aan soo araragnay dee barhkood ha kala badnaadeen an hore maan soo araragnay عan abي سلمةa عan caiشhaةa أnahaa caiشha xadaثath abu سلمay u warantay oo waxay ugu warantay an النabiya slى الlaهu عalيه وasلم qaala laha inuu ku yihi ina جibriiل جibriil yqrأ wuu aqriyayaa calayki korkaaga asalaam asalaam jibriil baa ku salaamaya macnaha rasuulka ilaahay baa caaisho ku yidhi jibriil iyadu ma arkayso salaam buu salaamay rasuulka ilaahay buu u faray rasuulka ilaahayna waa kan u sheegay iyadii oo yaqra-u calayki asalaama wuxuu dee macnaa wuu ku salaamayaa taas buu yihi qaalat caaisha waxay tihi faqultu waxaan ihi wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi oo ruux hadduu dee salaam kuu soo fara cid oo lagu soo gaadhsiiyo waxaanu sheekhu kaba cabirayaa ruuxii loo dee murs laga soo dhiibay fariintan inuu gaadhsiiyaa waajib bay kuba noqonaysaaye ruuxanna radintu waajib bay kuba tahay oo wacalayhi asalaamu halkana haddii calayhi asalaamu ay tiraa imaka halkan iyo wacalayhi asalaamu tan baa badan bay idhaahaane laakiin ta kalena way ansaxaysaa wawda haddii la gooyo markan kale la isla salaamaya ama calayka asalaam iyo wacalayka asalaam ama wacalaykum asalaam iyo calaykum asalaamba laakiin waxa badan wawda la isticmaalo waa tan tili alayhi الsalaam waraxmat ullahi ruuxii bal matala salaamta dee kuu soo faray waa laga qaadaya waxaanu leeyahay radigani waajib buu noqon waana dhaksa inuu noqdo markaa lagu soo gaadhsiiyey sheekuna halkan wuxuu weliba kala mid dhigaya haddii waraaqba salaamta ay ku qoranto ruux waraaq kuu soo diro oo waraaqdii ay kugu qorantay isagoo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi yidhi radintu waajib bay noqonaysaa iyadoo fawr ah uu kuna dhawaaqayo macnaha radintii waana arrin aytay in loo baraarugo waajib bay noqonaysaa waana degdeg waana ku dhawaaqaya taasba weeyaanoo ruuxii bal matalan salaamtuu kaba qaadaya ruuxii kale yaanumaan qalinbe halkana fadli weyn baa caaisho ugu sugan oo jibriil baa salaamay walow dee fadligii khadiijo ka xeel dheeriyo oo khadiijo waxaynu soo marnay inuu jibriil salaamtan soo gaadhsiiyu yihi ilaahay baa salaamaya oo markaa isaguna waa salaamay caaisha laakiin waa jibriil oo dee taas baa fadli ziyaadaha ayaa khadiija lahayd oo waa salaamtaa rabbigeed uu sooba salaamay eh waxa weeye waa tan caaishana fadliga jibriil inuu salaamo markaasay tiri wacalayhi الsalaam waraxmat ullahi xadaثna isxaaq bn ibrahima qaal akhbarana اlmulaa'iyu qaal xadaثna zakariya bn abi zaidata zakariya markii hore waynu soo aragnay isxaaq ibnu ibraahimna waa kana waa imaamkii ina rahawey almulaa'i kolley laba nin baa kitaabka marka la eego ama saxiixayn nisbadan laba nin baa u wada yimaada midi waa abu nucaym kan aynu soo maray imaka haynay fadl ibnu dukayn oo almulaa'iyu waa la ydhaah midna waa nin cabdisalaam ibnu xarbin la ydhaaho isla dabaqa aad bay isugu dhow yihiin kolley dee waxaa hor dhintay cabdisalaam in yar buu kaba horeeyaa midna xaafid taasixu ka dhigaa midna haamino kuwoodii ugu yaryaraa waa cabdisalaam ibnu xarbin oo nin hiqa ah ninkaasba weeye waana ninka halkan imika loo jeedo ee cabdisalaam ibnu xarbin kolley almulaa'iyuna almulaa waa nooc dharka ka mid ah ayaa taa la odhanayay mulaaho waxay idhaahaan kuufa masjidkeeda mala halkaa kadinkiisa iyo agihiisaas ayuu dharkan magacan leh almulaa ayuu kuba iibin jiray cabdisalaam ibnu xarbino taasaa deeta almulaa'iyu loo yidhi oo nisbadu waa halkaasba weeye kaana yabiicu manaa hada nooca min ahiyaab weeye min baabi kuf masjidi kufa bal haddaba markaa ninkani waa cabdisalaam ibnu xarbina abu nucaym ma aha wuxuu yihi marka zakariya bn abi zaaida qaala samictu caamiran caamir waa shacbi markii dhoweydna waa ti aynu soo haynay maka magacii buu sheegay markaa horena nisbadiisi uu aada ugu mashhuuroobay yaquulu xadaثanii abu salamata bn cabdالraحman ana caaishaةa xadaثatu ana rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam qaala lahaa waa bimili xadiiثihimaa labadiinna horeynu soo maray waayo markaa horeba zakariya waynu soo aragnay cabdالرaحيم بن سulayman iyo yعلى بن cubayd baa zakariye ka warinayey imikana mulai baa zakariye kaba warinaya haddaba labadii hore xadiidkood imikaa kaba soo baxnay mid laba mid ah ayuu yahay وxadaثna isحاq بن ibrahim qال aخbarana asbd بن mحamedi عan zakariya bhada الإsnaadi mثlah xadaثna cabdاللahi بن cabdالرaحman الdarimiy qala aخbarana abوlyamani qala aخbarana شhucayb عan الزhriyi qala xadaثanii abu سلمة بن cabdالرaحman أna caiشhaةa زawجa النabiyi slى الlahu عalيه waسلم qaalat qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waسلم rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi yaa caaishu caaishaay kolley taأdii baa xadfan un waa tan tarkiimka la odhanayo waa tarkiim rasuulka ilaahi baa tan markaa dee kolleyna yaa caaisha iyo yaa caaisha halkan labadii luqa ayuu sheekhu sheegayaa way banaantahe waa labadii luqay kuba wada iman jiray ismigu markuu murakam yahay waa asmaada la tarkiimiyo markaasoo dee xaraf baa meeshii ka maqan midna waatay ka odhan jireen luqatu man laa yantadir midna luqatu man yantadir nin sugayo wixii maqnaa markaa kii hol hadii la milicsanayo dee xarakadii uu lafdiga xarafkan ilaahayna xarafka kaba dambeeya baa la ilaalin marka laga dhigo kelimadii inay intan ku dhanto kii layskaba ilooboon laba sugahayna dee halkan baa ay imanaysaa wixii bal maalan laba icraabi jira im de waa nida ayay noqotahay dee lagu binayn jira damadii ahaa oo waa labadii laba uu sheegaya dee jawaasu tarkiimna wanaadow ya maliku ya mali waa tan dee kolley bukhaariya bay kuba sugnayd iyadoo dee tahay de rasuulka ilaahay isagoo mimbar kaba aqraya laba arkay oo dee qiraan haddaba iyo caaisho haadaa jibriilu kani waa jibriil yaqra'u calayki asalaamu waa ku salaamaya markaasan oo kale calayka ay igaba dambayso dee yaqra'u dee ficilku hulaasi buu noqon haddii aan calayka iyo taasi raacin sida yuqri'uka ama aqra'aka oo kale yuqri'uka iyada marka caynkaasa dee ficilku rubaaci buu noqonayaa yaqra'u alayki calayki asalaama qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi qaalat caaisha waxay tidhi wahuwa rasuulku salawaat ullahi wasalaamu caleyh yaraa wuxuu arkaya maa laa ara haddayna jibriil waa jooga waana kan salaamaya iyadu ma arkayso rasuulkay leedahay wuxuu arkaya waxaan arkayn bukhaari halkan waxaa dhacayba tara maa la ara oo rasuulka ilaahay bay la khidaabeysay oo rasuulka ilaahayo waxaad arkaysaa waxaanan arkahayn tan oo tara maa la ara wahuwa yara maa la ara baabu dikri xadiidi umi zarcin kolley waa xadiidkii bal ayn hore noo soo meelo kale ugu soo araragnay se wuxuu u baahan yahay dersi gaarun buu uga baahanay